bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa sabti afarta bisha februari sanadka laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a xildhibaano ku shiray magaalada muqdisho oo sheegay inay yihiin isbedel doon kana digay faragelinta dalalka deriska ahi ku hayaan arrimaha doorashooyinka dad rayadahoo ka cabanaya maamulka degmada carmo ee gobolka bari guddiga gurmadka abaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in arrimaha doorashada ay mashquuliyeen dadka lagana mashquulay gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo cabdirashiid bashiir maxamuud mudanayaasha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maalintii labaad waxa ay ka dhegaysan doonaan khudbadaha musharaxiinta u taagan xalka madaxtinimada ee soomaaliya waxaana ka mid ah musharaxiinta la filaya inay maanta khudbadahooda ka horjeediyaan baarlamaanka soomaaliya ka mid ah musharax cabdinaasir cabdulle maxamed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan maxamed maxamuud froole cabdulaahi cali axmed cabdulaahi cali xasan cabdulaahi ciilmooga xirsi iyo musharax cali xaaji warsame horey waxaa u soo jeediyey khudbadahooda qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada ee soomaaliya oo la filayo inay qabsoonto sideedda bishan aynu ku guda jirno ee februaayo laba kun iyo toddobiyo toban faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaysa qarax habeennimadii xalay lala beegsaday cutubyo ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta midooda afrika amisom ee ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso ayaa waxaa lala eegsaday cutubyo ka tirsan ciidanka amisom kuwaasi oo marayay waddada warshadaha ee magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ah oo ku sugan goobtii uu qaraxaasi ka dhacay ayaa waxa ay xuseeneen qaraxu uu dhacay markii ciidanku ay dhaafeen waddada lagu aasay qaraxaasi islamarkaana uusan jirin wax khasaaraha uu ka soo gaaray sida ay sheegeen qaraxaasi lala beegsaday maamulka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka donald trump ayaa waxa uu cunaqabatayn ku soo rogay dalka iiraan kadib markii ay ku dhawaaqday inay tijaabisay gantaal nooca ridada dheer ah waaxda maaliyadda dalkaasi maraykanka ayaa shaacisay tallaabooyin ka dhana saddex iyo toban qof iyo daraasiin shirkado ah oo laga leeyahay dalkaasi iiraan madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka donald trump ayaa waxa uu bartiisa twitter-ka kusoo qoray mar sii horreysay iiraan dab iyo holac ayay kusii dhalinaysaa ma fahansana naxariista uu obama u muujiyey aniga taasi igama ay helayaan waxaana taasi ay sii horinaysaa colaadda u dhexaysa dalalka iiraan iyo maraykanka taasi oo meesha ka saari doonta heshiisyadii horey u dhex maray qaar ka mid a dalalka reer galbeedka iyo dowladda islaamiga ah ee dalkaas iiraan oo ka mid a dalalka sida weyn uga soo horjeeda siyaasadda reer galbeedka qaar ka mid a mas-uuliyiinta dalalka reer yurub ayaa waxa ay walaac xoogan kasii muujinayaan tallaabooyinka uu ku dhaqaaqayo madaxweynaha cusub ee dalkaasi maraykanka donald trump tobannaan ka mid a hogaamiyaasha dalalka reer yurub oo ku kulmay maalta maalimadii jimcadii ee shalay ahayd ayaa waxa ay si weyn u falanqeeyeen farqiga u dhexeeya dalka maraykanka iyo weliba sidoo kale midowda yurub ee fadhigiisu yahay magaalada brussels waxaana ay sheegeen inay si weyn uga walaacsan yihiin tallaabooyinka ku dhaqaaqayo dalkaasi maraykanka maxkamad ku taalla dalkaasi turkiga ayaa waxay amar ku bixisay in lasii daayo guddoomiyaha gobolka mardin ee dhaqdhaqaaqa kurdiyiinta dalkaasi turkiga axmed turki ayaa waxaa maalnimadii jimcadii shalay ahayd laga sii daayay xabsiga kadib markii uu inka badan laba bilood ku xirnaa xabsi ku yaala gobolka elaasiga ee bariga dalkaasi turkiga sii deyntiisa ayaa waxay imaanaysaa kadib markii maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee gobolkaasi ay amartay in lasii daayo ninkaasi iyadoona sidoo kale ay si weyn arrimahaasi usoo dhoweeyeen dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda dalkaasi turkiga iyo weliba sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu caansan dalkaasi turkiga iyo taageerayaashiisa ugu dambayntiina maamulka donald trump ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dhismayaasha cusub ee laga dhisayo marinka galbeed ee gaza ay sii xumaynayso xaaladda marinkaasi xilli dowladda israa'iil ay kusii dadaalayso sida ay usii siyaadin lahayd dhismayaasha sharci darrada ah ay ka dhisayso halkaasi war ka soo baxay dowladda dalka maraykanka laba asbuuc ka hor xilli la filayo in ra-iisul wasaaraha dalkaasi israa'iil benyamin netanyahu uu booqasho ku yimaado aqalka cad ayaa waxaa lagu sheegay in maamulka washington uusan wax go-aan rasmiga ka qaadan dib u dhiska iyo weliba sidoo kale tallaabooyinka ay ku howlan tahay xukuumadda yuhuuddu waxaa lagu sheegay warkani kasoo baxay dalkaasi maraykanka in dhismayaasha sharci darrada ah ee cusub ee laga dhisayo marinka galbeed iyo weliba in lasii ballaariyo kuwii horey u dhisnaa aysan marnaba ka qayb qaadan doonin nabadgelyo ka dhalata gobolkaasi warkii subaxnimona dhegaystayaal waa igeentaasi aan dib idin ku celiyo barnaamijkii subaxnimo ee saaka iyo dunida iyo khatar cawl ismaaciil mahadsanid cabdirashiid magaalada muqdisho waxaa kulan ku yeeshay xildhibaano sheegay inay yihiin boqol iyo toddobaatan isbedel doon ah kuwaasoo ay sheegeen inay doonayaan in ay dalka ka badbaadiyaan faragelinta dalalka dariska ay ku hayaan arrimaha doorashooyinka xildhibaanadii halkaa ka hadlayna hadalkoodii waxay ku bilaabeen munaasabadan lagu magacdaray shir kala wadaaga oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka kriteriyada waxaa weeye horta xildhibaanada halkan jooga waxaa laygu sheegay oo hadda isoo gaartay nambarka caawa cashada yimid exactly boqol lixdan iyo toddoba xildhibaan way oo isugu jira labadaa qo almost boqol iyo toddobaad marka waa maxsan yihiin xildhibaanada waxay muujiyeen runtii dareenka waxaa kaloo la yidhi haddana xildhibaanadani iyo in badan oo ka mid ah oo magaalada jirtaa waa xildhibaanada isbedel doonka ah waa xildhibaanada doonaya dalkan inuu hagaago oo dhanka waddada wanaagsan waddada saxda ah waddada isbeddelka inuu qaado sideedda febraayo ama february ay soo socota arbacada soo socoto oo lix casho meelahaas shan casho ay ka dhiman tahay waa maalin runtii taariikhi ah oo taariikhda soomaaliya baal ka geli doona ama baal mugdi ee geli doona ama baal dahaba geli doona waa maalin dadka soomaaliyeed oo dhan oo shan iyo toban milyan ka badan ay sugayaan haddana waxa meeshaas ka dhacaya shan ilbiriqsi ka yar ayaa xildhibaanku calaamadayn doonaa meel boxisa il shantaas ilbiriqsi afar sannadood ayay la socon doontaa calaamadda meeshaas lagu dhigaa haddana waxay saameyn doontaa shan iyo toban milyan oo qof dad ka badan mustaqbalkooda arrintaasi in laga wada tashado oo talo laga yeesho oo xildhibaanadu maadaama mas-uuliyadiyay saaran tahay in talo laga yeesho inaan la ilduufin dalkana la ilduufin oo dariiq qalada aan aan aan maaragtay la marsiin laga maarmaan bay noqotay arrinta faragelinta uu ka hadlay way iska muuqataa iyadoo qoraala waa la keenay ayadoo bracticalana hadda magaalada muqdisho ka socota iyo caasimadaha dowladaha dariska arrintaasi marka lafteedu xildhibaanadan iyo maamul goboleedyada madaxdoodii ayaa qaarkood iyaguna ku lug leh weliba xilli maamul goboleedyada ay crisis qaarkood ay ka jiraan dalkao dhan buu ka jiraaye abaaraha u badan iyo qaar maamulada la xidhiidha ayay waxay ku mashquulsan yihiin inay saameeyaan doorashadii oo si un loo saameeyo xildhibaanadii gobollada laga soo doortay in la saameeyo codkoodii oo si ayagu ay rabaan loo saameeyo taasina waxay ka hor imaanaysaa dhaartii labaatan iyo toddobadii decembar iyo wixii ka dambeeyey xildhibaanadii lasoo doortay qofku keligiis buu dhaartay xildhibaanka ahi inuu dalka iyo dadka iyo diinta iyo dastuurka ilaalintiisii ayuu ku dhaartay xildhibaan kastaaba oo labada aqal ka kooban waxaa saameynayana inay tahay damiirkiisa iyo mas-uuliyadda asagoo keligiisu u qaaday laakiin hadda waxaa moodaa taas in banaanka laga keenay xildhibaanada qaar ay kusoo war lagu soo wargeliyey ay soo wargelinaya inay leeyihiin yacni waana loo yeelay safaaradaha qaar dowladaha dariska ayaana la kaga yeelay waana loo hanjabayaa haddaadan hebel codayn musarax hebel layaha haddaadan u codayn waa kuu dhammaatay ma ahana haddaad u codayn hadduu soo bixi waayo waa lagaa takhallusaya guud ahaan marka arrimahaas oo dhami waa arrimaha halkan la isugu yimid runtii taasoo ceeb ku ah dowladnimada soomaaliya konton iyo toddoba sano kadib xorriyaddii in maantay caasimadii xuduudihii dowladaha inta lasoo fidiyey in caasimadii la keeno madaxtooyadii madaxtooyadii ay qilqiil ku jirto xildhibaanada waxaa loo baahanyaa marka badbaado badbaadada qaranka soomaaliya ayaa xildhibaanada saaran taasaa keentay maylidhaantan iyo isciqaankan iyo in laga hortago faragelintaas qaawan oo saamaynta ku yeelan doonto mustaqbalka dadkeenna maalinta doorashaduna de waa maalinkaas uu xildhibaan goolax sheegay wax kastaa dhici kara iyadana in loo diyaar garoobo oo xildhibaanada tawarhayn la-aan awgeed oo aysan darin qalabaad qaarkood hadday dhacaan marka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo senator rugcadaawa oo noo fadhiya maaragtay stageka waa cabdirasaaq jurile senator cabdirasaaq jurile
waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay oo uga mahad celinayaa abaabulka kulankan waxaa habboonaan lahayd maalintii laynoo soo doortay maalmihii ku xigayba inaynu ka bilowno kulamada sidaan oo kaleeta wacyigelina wax isusheegida war kala qaadasho ah waxa aynu qaban doonno waxa ugu habboon oo ay tahay inaynu qabanno ka tashigeedu wax aada iyo aada muhiim u ah weeye wakhti kooban oo hadda ciriiri ah baynu hadda bilownay laakiin waxba waxbay dhaamaan wax fiican weeye marka caawo iyadoo ay kaabiga inagu soo hayso inaynu isbaraarujinno waxna isu sheegno waxa khataraha ah oo iman karana aynu ka hadallo oo tilmaano mas-uuliyad culus weeye mas-uuliyad culus weeye ammaanada laynoo dhiibay meeshii aynu marinayno qofka aynu hor keenayno qaranka soomaaliyeed bisha sideedeeda oo odhanayno calaamadaha qaranku leeyahay mid ka mid ah baynu derbiga surnay oo ah madaxweynuhu wuxuu ka mid yahay national symboliska ayuu ka mid yahay qofka aynu halkaa surayno oo ummadda soomaaliyeed u guddoominayno inuu noqdo ilaaliyihii sharciga ilaaliyihii midnimada ilaaliyihii dadka soomaaliyeed ilaalinayay isku hayntooda ilaaliyihii cadaaladda ilaalinayay ilaaliyihii amniga sugnaantiisa ilaalinayay ilaaliyihii dowlad soomaaliyeed oo casriya oo ka soo baxday burbur dagaal sokeeye ee la yegleelayo tilmaanteeda u dhabar adeygeeda isku haynteeda hay-adaha loo dhisaayo oo shabaabka ah oo curdunka ah mid walba waa ka suurtoodaa inay bariiqato qofkii dusha ka eegaayey oo bariiqashadaas tala ka bixin lahaa ee toosin lahaa weeye madaxweynaha aynu doonayno inaynu halkaa keenno qofka sidaasi waa inuu yahay qof daacada qof ilaahay ka cabsanaya qof ammaano qaadis leh qof runsheego ah qof geesiya oo ku dhiirin kara waxa xaq ah xaqdarradana diidi kara qofkaas waxayla tahay ka waayimayna afar iyo labaatanka magac oo laynoo keenay laakiin joosku inaga weeye inagay mas-uuliyaddu ina saaran tahay waxaa laga yaabaa inagoo aan waxba isweydiin inteenna caawa la sheegay oo halkaa fadhida qof walba inay meel uga xariiqan tahay codkiisa meeshuu marin doono ha meesha uu marin doono waxaa laga yaabay inuusan kabasi fakerin waxyaabahaan sheegsheegayo oo uusan isku hawlina meeluu ka calaamasadoo ay meel ugu qoran tahay hebel weeye waxa fiican in aada loo fekero waxa fiican in ilaahay laga cabsado waxa fiican mas-uuliyadda laynoo dhiibay inay meesha ku habboon inaynu marsiino waxaan rabnaa madaxweyne sifaadka aan soo sheegay haddaynaan ka wada helin kan ugu dhowaan kara inaynu maaragtay u xullo dalkan marka aada silicdo marka aada dantaadii qabsan weydo marka aad waxaagii dayacdo xoolahaagii hadday xoolo nool yihiin oo adan cid raacda oo ilaalisa oo dugaaga ka ilaalisa adan ku darin hadda cid walbaa leh cid walbaa dhaci ka dha cid walbaa cuni ka dha cid walbaa qalad ka dha qarankii markaynu inagu dayacnay oo inagu isdayacnay oo inagu waxa xun oo dhan oo laga xishoodo inagu aynu xalaalaysanay waa layna haweysanayaa dalalka aynu dariska nahay qowmiyado baa ku nool dad baa ku nool sidaynu sidaynu inagu dad u nahay dad u ah baa ku nool daris baynu nahay ilaah baa inawada inagu wada beeray mandiqadan waxaa jiraya dano danaha anigoo aan leeyahay oo gudahaygaa kuwa la midabaa dalasha dariskaa ina lahaanayaan aniga iga lahaanayaan inay iga xoog badtaaniin oo ila tartamaaniin madaxooda aysaan ka maqnaanayn in wax taariikha oo badan oo aanu soo marnay oo aanu soo wada marnay oo mar walba mar walba ay si ay wax u dhacaayeen ayaa hadda jiilka markaa jooga mas-uuliyadda saaran ee ay tahay inaan wax sameeyo annaga hadda wakhtigii kan waxaanu ku jirnaa wakhti layna haweysanayo oo cid walba ay isleedahay waa ka tabarontahay maanta sax amnigaygii baan ka adkaan waaye waa u yeeray waxaan ku ihi kaalayo yaa tulay iyo caawiya likulli nicma niqma waxbaa laytarayaa waxbaa ay tarayaan laakiin dhibaatooyin kaleto oo aan ahayn dhanka waxtarkana waa ka iman karayaan haddii aanan anigu ilaalin oo feejignaan oo iska moosin dhibaatooyinka qof hawl loo soo diray inta muuqata oo ku qoran warqadaha iyo shuruucda lagu keenay in ka duwan oo dana ah baa ku hor jiri kara oo ay qowmiyadaha soo diray ay lahaan karaan waxa hadda aynu maraynaa marxalad xasaasiya oo mar walba oo aynu ama jabuuti ka soo qaad ama imbakaati ka soo qaad ama ageen jabuuti ka soo qaad ama halka kan tii ugu dambaysay laba kun iyo labaiyo tobankii ka soo qaad tan hadda aynu gelayno lafteeda calaamadaheedii muuqdaan oo mar walba soo noqnoqonaya oo soo jireena oo aynu markhaanti ka nahay oo inaan marna ka feejignaanayn oo inaan ka tashanayn ayaa ina soo maraya mar walba maxay yihiin waxaas waxaan xusuustaa in bakaasi iyo jabuuti kiw labadaba waa joogay labadaba marka ay wakhtigaa doorashadu ay yimaadeen habeen walba oo doorashadaasi socotay inta soomaalida ah oo ordaysay oo musharaxiinta doonaysay kay doonayaan inuu soo baxo inay wareerayaan in leeg ama ku dhow oo ajnabiyah baa iyaguna ordaayey oo masaaliixii ay u ordaayeen maaha kii ugu fiicnaa inaga inay nala xunaane masaaliixdooda kan ka jawaabaya u eedaynayay ahaayeen mar walba waxaas waa jireen maantana waa jirayaan ficlan waxaa fiican marka inaynaan baryootaninoo odhan naga daaye inaynu casiimad iyo wadaniyad iyo hal adayg ku nidhaahno tan maya tan maya tan annagaa ka tashanayna annagaa ilaahay xilkeediina saaray annaga u baaranay kaanu annagu nidhaahno baanuna ka dhiganaynaa kana hogaaminaya ilaah baan idinku dhaarshay tan yaynaan ka laalaaban yaynaan ku qaybsanin yaynaan meelo kale ka doondoonin waxaanu u sheegaynaa walaalahaya aanu dariska nahay marka ay samaynayaan doorashooyinkooda annagoo qaran ah annagoo dada intuba waa dhowraa waa dhowraa dabacan markaanu dhowrayno waxaanu ognahay inaanay naga ogolaanayn haddaanu isku dayno inaanu say horabaa si ka duwan aanu anagu u samayno inaguna sidoo kaleeto waa inaynu yeellaa xeera inaynu ahaataa rabitaankooda inaynu texgelin maaha iyaguna aynaana ka baryin inay texgeliyaan inagu aynu go-aanka lahaano ayna ku qancaan isku day kasta inaanu u hirgelihayn sida ay u doonayaan in wax loo sameeyo doorashadu marxalad imtixaana weeye marxalad imtixaana oo xag amni iyo xag siyaasadeed iyo xag dhaqaale iyo xag hadal intaba ay la socdaan weeye laakiin waxaa fiican qofku in maskaxdiisu focus ahaato meel ku toosnaato meeshaasna aan marna laga khaldin waxaan aada iyo aada mar labaad idinka mahad celinayaa kulanka dalalka aynu saaxiibka nahay gaar ahaan kuwooda ciidamadu dalkeenna ka joogaan kuweenna aynu dariska nahay oo wiilashoodii iyo gabdhahoodii soo diray inay ina caawiyaan oo ay ciiddeenna ku dhimanayaan baaga mahad celinaynaa laakiin waxaan u sheegaynaa sidaa aada ku soo didheen iyo dantaa loo soo diray oo ah amniga inaad naga caawishaan waxaanu rajaynaynaa inaanay ka muuqan dana siyaasadeed oo kaleeto oo gurcan inay ka dhex muuqato ama dareenkeedu dadka soomaaliyeed galo baanu ka codsanaynaa dalalka aanu saaxiibka nahay haddii erey kale lagu sheego security assistance for somalia should not be used for political objectives macnaheedu waxa weeye mucaawinada iyo gurmadka aad noogu timaadeen oo amnigiina laga caawiyo ay tahay waa inay ku nifaaqnaan dana siyaasadeed oo aan kuweyga ka tarjumahayn xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo muqdisho kulan ay ku yeesheen ka hadlayay ayay kuwaasi ahaayeen guddiga gurmadka abaaraha dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay muqdisho ka dhistay ayaa sheegay in lagu mashquulsan yahay arrimo doorasho oo dadka gurmadkoodii laga sii jeestay sheekh nuur baaruud gurxan oo guddoomiyaha guddiga xamar ka dhisan ee arrimaha abaaraha ayaa warbaahinta la hadlay bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasanau lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam guddiga abaaraha intii la magacaabay hadda bil iyo way dhan tahay meelaha googo tallaabooyinka u horeeye la qaaday wuxuuna wax labilahayay oo kayd ah oo abaar loogu talagalay ma jirin bal horta guddiga dhismihiisii iyo iskudubaridkiisii inuu wakti ku baxo waxay kaloo inu ognahay de waddanka doorasha inay ka jirto niyadii iyo qalbiga xagga doorashada ay u sii jeedaan oo xataa dad badan oo guddiga ka mid ahaa doorashadu si uun ay u khusayso xagga ay indhaha u taagayaan oo qalbigooduba joogin markii uun guddigii laysku yardubariday tallaabadii u horreyseen qaadnay waxay ahayd xageen lacag ka hel lahaa murashaxiintii oo ama baarlamaanka guddoonkiisa u tartamaysay ama madaxweynenimada rabtay kuwaasaan dhiri marka hore ayaga aan ka bilowna ilan waxay u soo socdaan ay rabaan inay xukumaan waa shacabtan nin marxaladan hadda maanta aan marayno doorasha isu soo taagana kolleyba lacag bu wataa ee ayaga aan lacag ka qaadno sidaasaanu baarlamaanka guddoonkiisiina ugu tagnay iyo dadkii u taagnaa murashaxiintiina intaan ka arki karno aan ka aragnay adiga iyoynaba badnaan inay lacagaan ka qaadnay qaarna murashaxiintii madaxweynenimadku lacagtii laga qaadayee soddonka kun ayday la sheegayay ayay waxay kula heshiiyeen baarlamaanka lacagtaas in qayb laga abaaraha loo leexiyo boqol kiiba konton taana rajo weyn waxaan ka qabnaa inay hirgasho marka ilaa hadda waxaan ku jirnaa saacaddaasaan kula hadaloelayo lacag aruurin iyo isbaladana waan la xirxidhiidhnay ayagana intay la eg tahay wuxunbay waxbay soo dirdireen marka ilaa hadda maadaama oo hal gobol wixii uun ahayn oo gobolladii oo dhan ay tahay sidaad hadda u sheegayseen dee gobollada oo dhan waxa la gaadhsin waa wax badan waa lacag badan in la helo marka ilaa hadda waxa dunyada ka yimidna ma jiro xafiisyada jaamacadda carabta xamar ugu yaallaa wax yar oo dad emergency a bixiyey boqol kontonayn adiga uun madaxda qaranka rag ka midana waxoogaha bay bixiyeen adiga lacag uun hadda gacantanada waxa la ballan qaaday way tiro badan yihiin sheekh nuur baruud gurxan ayuu kaasi ahaa barnaamijkaas saaka iyo dunida ayaa dhegaysanaysaan saciid maxamed cali oo loo yaqaan hogaanto kana mid a dadkii wax ka aasaasaya dhismaha yeergelinta degmada carmi ee gobolka bari ayaa cabasho ka muujiyey saddex berkadood oo ah kuwa biyaha lagu kaydiyo uu ku lahaa degmada carmo oo u sheegay maamulka degmada carmo in ay dhul ay lahaayeen berkadahaasi ay ka burburiyeen wariyaheenna xasan haykal ayuu warramay okay waxaan ka cabanayaa anigu waxaan ahay ninkaa magaciisa kuu sheegay siciid maxamed cali hogato waxaan ahay aabbayaashii degmada carmo asaasayaashii baana ka mid ahay waxaan ahay ninkii weliba maalgelinta ka samayn jiray baan ahay waxaan ka cabanayaa saddex berkadood oo biyaa oo raaciduhu iiga cabbi jireen moosaskoodii bay iga cabirteen oo iga gateen yaa tahay cid cabiratay oo gadatay waa guddoomiyaha iyo maamulkiisa waa gartay maxay u sababeeyeen waxna cid ka weydiin maynay yidhaahdeen maxay tahay sababtu marka wallaahi haddii anigu ma weydiin karo sharci baanu haysanaa sharci waxaa loo qoray sharcigaa guddigii fulinta degmada carmo joogi jiray guddoomiyihii hore cawad xuseen cali iyo nin israaciil mina la yaado markaa xooghaye ahaa iyo seeyo nin la yaadoo siciid la yaado oo ina qabla la yaadoo guddoomiye xigeenoo hadda jooga saddexda fulinta baa warqad noo qoray laba kun iyo lixdii ahayd baan umaynayaa markii dambe waxaa noo qoray cabdisamad aanu wax isku qabanay odayaashuna waa noo qoreen sharcigaasaanu haysanaa waaya sharciga aad sheegtay marka ma u geystay oo ma tustay
nimaan ogeynba male gobolkuu sharcigu ii yaal maxkamaddu ii yaal dhammaan waa wax wada reer carma ah waa dad aanu ilmaadeer iyo ilmaabti wada nahay kulli waa dadaan iswada garayno sharcigayagana waa ogyihiin waayahay maamulku markaa muxuu ku sababeeyey in tallaabadaasi uu qaado sababtu maxay idinku sheegeen bihaan bihaan xoog waa xoog bihaan wey laakiin soo lama oran karo iyadoo danta guud la eegayo maadaama meesha maamul iyo nidaam iyo kala dambeyn uu jiro maxay tahay ujeedadooda ay idii sheegeen iyagu ay ka damacsan yihiin waxay noo sheegeen ma jiro dan guud diyaar baan u nahay odayaashii carmaha ka mid ahaan ku yidhi haya aabbayaashii asaasayaasha ah baan ka mid ahay weliba ninkii weliba maalgelinta ahaa markaa u hanti roonaa baan ahay macnaha wax haddii laguu sheegaayo dan guud dido ceeb male laakiin iyagaa iibsanaya baabuuro iyo lacag baa la iibsanaya waxna nooma sheegin sii fiiri annaga odayaashii baa jooga nabadoonadii baa jooga adeeradii baa jooga waxaa rabaa in laysu yeedho oo markaa berkadahoo dhan baa isku sharci ah wixii laga rabo markaa in laisweydiiyo waxaasaa la rabaa sidaa weeye saasaynu odhanaynaa taasi dhibi kuma jiro ma aanu ogeyn markii tom baleenka ay u samaynayeen ma aanu ogeyn markay cadafka soo gelinayeen baanu aragnay oo waddooyinka u samaynayeenoo inay markaa iibsadaan rabeen baanu ogaanay waayahay hogato maxaa ku caddaynaysaa inay iibsanayaan taas soo lama oran karo waa eedeen aada u culus anigaa qaba haddaan aan waayo waxay ku iibsanayeen iyo say u gogoynayeen iyo anaa qaba maxaa jira oday baan odaygii carmaana midda labaad marka uu cadafta guddoomiyuhu gelinaayo oo waddooyin ka samaynaayo moos berkadayda mooskeedaan taagnay markhaatina waa haystaa wax igama weydiin midda kale dacwad waxaan tegey gobolkaan tegey waxaa lai soo qoray warqad og wasiirka arrimaha gudaha oo barasaabka gobolka isoo qoray dedo waa u keenay labada indhood buu iga dhuftay adiga kuwa kuu soo qoray ma aqaan buu yidhi
waayahay maxkamadda markaa ma tagtay maadaama meesha maamul in nidaam ay jirto maxkamad ma soo martay warqad ma soo qoratay
maya maxkamad weli ma tegay gobolkaan tigaan ku yidhi gobolka haya gobolka warqad buu ii qoray og wasiirka arrimaha gudaha iyo isaguba ii qoreen waxa li jooji dhulka hala joojiyo cabirka iyo howlaha laga daayo warqadii waa u keenay indhuhu iga dhuftay wixii adiga kuwa ay kuu soo qoro ma aqaan yaa wey ninka warqadda kuu qoray barasaabka dhero baa ii qoray og warqadda waxa ku yaal og wasiirka arrimaha gudaha yaa wey marka ninka kugu soo celiyay warqadda waa guddoomiyaha degmada carmo jooga waa gartay baa igu soo tuuree wuxuu yidhi adiga iyo kuwa kuu soo qoraba anigu ma aqaan bool shiid bool shiid baa tiin buu yidhi waayahay marka maamulkii maku soo celisay maadaama guddoomiye degmo uu yahay guddoomiyihii gobolka uu joogo magaalada boosaaso yuusuf maxamed waceys dhago xiriir ma la soo samaystay oo arrintaasi ma la wadaagtay waaba u keenay warqaddii baan ku soo celiyey waxaan idhi waa taa warqaddii indhaha layga dhuftay waa in laygu dilaana khatar u ahay koobi baan kala haray waa taa warqadaadii waa baan idhi wuxuu igu yidhi annagaan la hadlayna annagaana tegayna buu yidhi
waaya markaasoo ma habboona inaad ka warsugtid marka waa ka warsugay waa marar qisadu qandala iyo waatan dagaal ka dhacayo wata abaaraha bay iyo hoog ay dhaceen oo muddaa ka warsugaya iyana dheguma balabsiina waxoodii waa gogoosteen
waayahay hadda ugu dambeyn marka maxay tahay baaqaa soo jeedinaysa waxaan soo jeedinayaa ummadda islaamka ay ha maqasho dawladdu ha maqasho ummadda waddanka joogta ha maqasho ciidamadu ha maqleen dawladdu ha maqasho meeshaa saddexdaa berkadood iyo moosaskooda wixii sharci ah diyaar baanu ahay wixii sharci ah oo sharcigu iga qaado diyaar baanu ahay wixii kale wixii ka bedela wixii la yimaada baa qaba wixii ka dhaca waa hagaag waata dhegeystayaal barnaamijka saakii dunida ayaan weli ku guda jirnaa xubnihii joogtada ahaa ayaa hadda la soo gaadhay aan ku hormarna xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
maanta kulamo ka tirsan tartanka horyaalka ingiriiska oo kulamadii afar iyo labaatanaad ayaa la ciyaari doonaa waa kulamada ugu xiisaha badan marka la fiiriyo nadiga chelsea oo hogaaminaya horyaalka ingiriiska ayaa garoonka stanford bridge waxay kusoo dhoweynayaan dariskooda ah arsenal kuwaas oo tababara arza winger uu kulankan ka maqan yahay kadib markii afar kulan la ganaaxay crystal balas iyo sunderland nadiga ah everton ayaa f c bernmouth soo dhoweyn doona halka hal city ay liverpool soo dhoweyn doonto southamptom iyo nadiga westham united watford iyo nadiga berlin west brom albion iyo nadiga stoke city kulanka ugu dambeeya tottenham ayaa soo dhoweyn doonta nadiga merisburg dhanka ziraha dalkaasi talyaaniga ah inkasta oo aan si aad ah loo daawinin kulamada talyaaniga baryihii hore ay wanaagsanaayeen balse haatan waxaa dhici doonta ciyaar ay khasab tahay in la daawado waa nadiga yuventus oo soo dhoweyn doona nadiga inter milano halka balermo iyo kortene baskara iyo lazio aizi milano iyo nadiga zambadoria dhanka laliigaha sbainna kulamo ayaa laga ciyaari doonaa waana kulamadii kow iyo labaatanaad nadiga malaga iyo sbanyol barcelona ayaa soo dhoweyn doonta nadiga atletico bilbow ka hor kulankaasi tababara lewis enriki waxaa dib ugu soo laabtay ciyaaryahan andres sinyesta iyo serge busket kuwaasi oo tababarka kooxda si toosa uga qayb qaatay balse lewis enriki ma uusan xaqiijinin kulankaasi in ay kusoo bilaaban doonaan ama beddel uu ku keeni doono atletico madrid iyo nadiga lengenes halka valencia ay eebaar soo dhoweyn doonto ugu dambayntiina xulka qaranka ingiriiska ayaa laga yaabaa in fifa ay ka saarto koobka adduunka ee labada kun iyo siddeed iyo tobanka lagu qaban doono dalkaasi ruushka kadib markii dowladda ingiriisku ay soo faragelisay xiriirka kubadda cagta ee dalkaasi ingiriiska ee vega waxaana baarlamaanka dalkaasi ay cod kalsooniya u qaadi doonaan kadib markii vega lagu eedeeyey inay ku fashilmeen inay sameeyaan isbeddello muhiim ah oo loo baahnaa taasi oo horey loogu sheegay lix bilood inay kusoo dhammaystiraan laakiin arrintan ayaa keeni karta in xulka qaranka ingiriiska ay sabab u noqoto in laga saaro fiifa ayaa ku andacoonaysaa in siyaasadaha isdiidan ee dowladuhu aysan faraha la soo gelin kubadda cagta bishii sebtembar ee labada kun iyo lix iyo tobankii ayuu wasiirka ciyaaraha ee dalkaasi ingiriiska troje crog waxa uu sheegay in lix bilood loo qabtay inay isbeddel ku sameeyaan balse taasi ay ka gaabiyeen sagaalka bishan aan ku guda jirno ayaa lagu wadaa in codka kalsoonida arrintaasi loo qaado inkastoo fifa ay ka hor timid
xubinta wargeysyaduna waa xuseen cabdijimcaale xuseen mudar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakay dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyskada indebendent ee wargeyska ayaa boggiisa hore ku qoray booliska dalka kanada oo dacwad ku soo oogay arday faransiis ah kaas oo loo haysto lixdii ruux ee muslimiinta ahaa ee lagu dilay iyaga oo ku cibaadaysanaya masjid ku yaalla magaalada quebeg ee waddankaasi kanada booliiska dalka kanada ayaa dacwad ku soo oogay arday asalkiisu hore yahay faransiis oo dhalashada waddankaasi kanada haysta kaas oo loo haysto lixdii ruux ee muslimiinta ahaa ee dhowaan lagu dilay iyaga oo ku cibaadaysanaya masaajid ku yaalla magaalada quebeg ee dalkaasi kanada ardaygan oo lagu magacaabo alexander busaneed ayaa wajahaya lix dacwadood oo dil ah iyo weliba shan dacwadood oo iskuday dil ah oo loo haysto wiilkan toddobiilabaatan jirka ah ayaa si kooban uga soo muuqday maxkamadda magaalada quebeg isaga oo loo haysto weerarkii ka dhacay xarunta islaamka ee magaaladaasi dowladda kanada oo dhan ayaa looga baroordiiqay dadkii ay waxyeelladu ka soo gaartay weerarkaasi iyadoo shumacyo loo shiday baroordiiqna loo sameeyey in ka badan konton ruux ayaa jameecada cishaha ka qayb qaadanayay markii uu weerarkaasi ka dhacayay masjidka ku yaalla magaaladaasi quebeg markanna waa wargeeska new york times ee ka soo baxa waddanka maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku qoray madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump oo bilaabay in uu shaqada ka eriyo ciddii ka hor timaadda siyaasaddiisa madaxweynaha dhowaan loo dhaariyey xilka madaxtinimada ee waddanka maraykanka donald trump ayaa shaqada ka eriyey xeer ilaaliyihii guud ee dalka maraykanka kadib markii ay su'aal gelisay sharcinimada mamnuucitaanka qaxootiga waddankaasi maraykanka soo gala war qoraal ah oo ka soo baxay aqalka cad ee looga carrimiyey waddanka maraykanka ayaa lagu sheegay in gabadha lagu magacaabay yetis ay qiyaamo ku samaysay waaxda cadaaladda oo madaxweynihii hore ee maraykanka obama uu si kumeel gaar ah ugu magacaabay inay noqoto kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee waddankaasi ayaa xilkii laga qaaday seliyetes ayaa sheegtay in aanu sharciga waafaqsanayn amarka donald trump uu ku mamnuucayo dadka ka imanaya toddoba dal oo muslimiin ah warqad ay u dirtay qareennada wasaaradda cadaaladda ee waddanka maraykanka islamarkaana lagu daabacay wargeyska new york times ayaa waxa ay ku sheegtay in amarka donald trump la horgeeyo maxkamado sare oo heerar kala duwan ah xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii saakiyo dunida oo subaxnimadan idinkaga imaanaya istuudiyaha doljire ee magaalada buuhoodle barnaamij kalamid intaas ku arkayno nabadgeli saxaliyeeyaa